sharciga ku noqoshadiisa cutubka soddon iyo afraad markaasaa muuse bannaankii mo'aab ka tegey oo wuxuu aaday buur nebo oo fuulay dhaladii buur fisgaah oo yaraxoo ka soo horjeeda kolkaasaa rabbigu isagii tusay dalkii gilcaad oo dhan iyo tan iyo daan iyo dalkii reer naftaali oo dhan iyo dalkii reer efrayim iyo reer manase iyo dalkii reer yuhuuda oo dhan tan iyo badda galbeed iyo xagga koofureed iyo bannaanka dooxada yarixo oo ah magaalada geedaha timireed iyo tan iyo socar oo rabbigu wuxuu isagii ku yidhi waa kaas dalkii aan ugu dhaartay ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub oo aan midkood kasta ku idhi dalkaas waxaan siinayaa farcankaaga haddaba waxaan ka dhigay inaad indhahaaga ku aragto laakiinse xaggaas u gudbi maysid sidaas daraaddeed muuse oo ahaa addoonkii rabbigu meeshaas oo ahayd dalkii reer mo'aab ayuu ku dhintay sida ereyga rabbigu ahaa oo wuxuu isagii ku aasay dooxada ku taal dalka mo'aab oo ka soo horjeeda baytfecoor laakiinse ilaa maantadan la joogo ma jiro nin qabrigiisii yaqaan oo muuse markuu dhintay wuxuu jiray boqol iyo labaatan sannadood oo haddana indhihiisu ma arag darnaan xooggiisiina kama yaraan oo reer binu israa'iilna soddon maalmood ayay muuse ugu ooyeen bannaankii mo'aab haddaba maalmihii loo barooranayay muuse way dhammaadeen oo yashuuca inanuunna waxaa ka buuxsamay ruuxa xigmadda maxaa yeelay muusa gacmihiisa mar hore saaray oo reer binu israa'iil isagii way maqleen oo sidii rabbigu muuse ku amray ayay sameeyeen oo tan iyo waagaasna reer binu israa'iil kama dhex kicin nebi muuse la mida oo rabbiga fool ka fool u yaqaan oo ma jirin mid sameeyey calaamooyinkii iyo yaabubkii uu rabbigu isaga dalkii masar ugu diray inuu ku sameeyo fircoon iyo addoommadiisii oo dhan iyo dalkiisii oo dhan waxyaalahaas oo muuse gacantii xoogga badnayd oo dhan iyo cabsidii weynayd oo dhan kaga sameeyey reer binu israa'iil oo dhan hortooda